Hay-adda Hadaaf oo wakiil ka ah Hay'adda Islaamiga Aasaasi ah ayaa deeq qalab caafimaad ah gaarsiisay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir magaalada Muqdisho. Afar bilood ka hor hay-addaas oo doomaha ayaa hogaaminaysay booqasho ay isbitaalkaasi ku tageen madaxda hay-adda Islaamiga Assistance iyo hay-adda gargaarka naafada Soomaaliyeed si ay u qiimeeyaan baahiyaha isbitaalka kadib daraasaad lagu sameeyey duruufaha uu wajahayo isbitaalku waxaa la isku raacay in la gaarsiiyo deeq qalab caafimaad ah agaasimaha isbitaalka banaadir doctor esa fartuun shariif ayaa ugu horeyn ka mahad celisay gargaarkan caafimaad
dhammaan hay-adaha disaster aid foundation iyo sidoo kale islamic oasis labadaba iyo sodmo waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagooda xilli runtii loo baahnaa qalabka maanta la keenay oo ka kooban medical equipments qaybihiisa kala duwan sida monitoriska bukaanada bibiyada waxa lagu cabiro oo bresharka dhiigga lagu cabiro waxaa ka mid ah section machines oo istaalka aad ugu baahnaa waxaa ka mid ah miisaanka carruurta yaryar dhammaan qalabkaas oo runtii containerka labaatanka fiid ah ayaan la wareegnay waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay ha ka siiyo waxaan rajayn doonaa qalabkan insha allah inuu qaybta tayada adeega caafimaad isbitaalka uu bixiyo ay qayb weyn ka qaadan doonto agabkan baahidiisa waxaa dareemi karo shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya way adag tahay markii hal monitor laga yaabo toban bukaan inaad mid intaa ka furto midka kale ku xirto infection i b c gii uu meesha ka baxaayo saas darteedna qaybaha kala duwan isbitaalka runtii door fiican uu ka qaadan doono cabikar xuseen bashiir oo ka socday hay-adda islaamiga asis ah ayaa dhankiisana sheegay qalabkani caafimaadda iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay anigoo ka wakiil ah islamic oasis oo fadhigeedu yahay dalka chicago waxaan rajaynaynaa qalabkan oo runtii loogu talagalay qaybta hooyooyinka iyo dhallaanka in baahida cisbitaalka ay wax badan ka beddesho islamarkaana ay sare u qaaddo qualitiga amba tayada caafimaadka ee uu bixiyo cisbitaal banaadir waxaan rabaa sidoo kalena u mahad celiyo agaasime fartuun shariif iyo dhammaan tiimka kala duwan ee cisbitaal banaadir containerkana insha allah waxaa xigi doonaa container kale oo runtii agab aad iyo aad u muhiimah kana tiro badan qalabka aan maanta wareejinayno oo ku jiraan inaan ayagana insha allahu bishaan aan ku jirno ee labaad aakhirkeeda inaan soo gaarsiino
xasan cabdulqaadir ciise maarayaha qaybta emerjensiga hay-adda sodoma ayaa isna dhankiisa sheegay muhiimadda oo isbitaalka u yeelan karo qalabkani caafimaadi waxa uu ka tari karo howlaha isbitaalka waxaa maanta nasiib u yeelan aan markhaati ka noqonno wareejinta runtii agab ama daawooyin ama qalab aad i aad ugu muhiimsan runtii isbitaalka hooyooyinka dhallaanka banaadir agaasima fartuun oo runtii iyadana soo gudbisay runtii baahida gaarka isbitaalkan waxaan rajaynaya insha allahu tacaala in uu qalabka noqdo qalab ummadda soomaaliyeed ee nugul u adeega isbitaalkan ogaha isbitaalka keliya aan u badan dadka ugu nugul soomaaliya ee loogu adeego insha allahu tacala rajaynaynaa qalab kale oo fara badan oo soo socda aan rajaynay labada toddobaad ama saddexa toddobaad soo socda lagu soo aadan oo aanu insha isbitaalkan iyo isbitaal kale oo madiine insha allah ugu talagalnay iyagana ay soo dhiibeen muxsiniinta hay-addan islamic oasis oo wakiil ka tahay hay-addan disability aid aversion aid foundation waxaan aad aad ugu mahad celinaya halka soo koobayaa mar labaad mar saddexaad runtii aad u mahadsan yihiin isbitaalka banaadir ayaa ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho taasi howlaha caafimaad u doontaan bulshada soomaaliyeed